بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر هشام بن عروة حاسكي سوا فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام hishaamna waxaa layihaha hishaamu bnu curwata bni zubayr ibn alcawaam ilma adeer waayo waana isqabayn marka xaaskiisuu xadiidka ka warinaya can hishaam bni curwata can faatimata binti lmundir can asma'a ibnati abi bakrin radia allaahu canhumaa ayeydooday ka warin ayeydeeday marka ka warinay iyada anaha qaalat waxa ay tiri ataytu caaishata caaishaan u imid xiina khasafat ishamsu qoraxdii markay madoobaatay waannaasu qiyaamun dadkuna ay taagan yihiin wa hiya iyaduna qaa'imatun tusallii ay taagan tahay oy tukanayso faqultu waxaan idhi maa linnaasi dadka sha'nigoodu waa maxay maxaa ku dhacay dadka fa ashaarat biyadihaa gacanteeday ku ishaartay naxwa samaa'i samada xaggeeda faqaalat waxay tihi subxaana allah faqultu waxaan idhi aayatun aayad miyaa dhacday oo timid qaalat bira'sihaa madaxeeda ayay waxay ku tihi annacam sidaasay tihi madaxeeda falama insarafa rasuulu llahi sal ly slama nebigu markii uu ka gadoomay salaadii xamid allaha wa athnaa calayhi allow ammaanay waa faalleeyey uma qaala maa min shayin shay ma jira ayuu yidhi lam arahu aanan arkin ilaa waqad ra'aytuhu waan arkay fii maqaamii maqaamkaygan ayaan arkay meeshaan aan taaganahay dhexdeeda xataa aljannata wannaar jannadiiyo naartii xataa waan arkay wa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum tuftanuuna in laydinku imtixaanayo filqubuuri qubuuraha yanii qubuurta in laydinku imtixaanayo oo imtixaan aad ku maraysaan iyo su-aashiina waayo wax uu ka wado qariiban wax ku dhow min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa fa ama almu'minu qofka mu'minka aw ilmuslimu ama muslimka laa adrii ma garanayo aya dalika qaalat asmaa asmaa midda ay tiri yani almu'min ama almuslim midda istiri fayaquulu wuxuu dhahayaa qofka mu'minka muxamadun jaa'anaa bilbayinaati muxamed aayado cadcad buu noola yimi faajabnaahu waa ajiibnay oo waa yeelnay fayuqaalu waxaa la dhahayaa nam seexo saalixan xaalaa tahay mid wanaagsan calimnaa waan ogeyn annaka muuqinun inaad tahay wa ama almunaafiqu munaafiqu aw ilmurtaabu laa adrii ma ogi aya dalika qaalat asmaa miday tiri asmaa oo almunaafiq miyay tiri bas almurtaab fayaquulu laa adrii buu dhahayaa samictu nnaasa dadkaan maqlay yaquuluuna shay-an iyagoo wax dhahayaan faqultuhu waa dhahay anigana marka nebigii baa laysku imtixaanayaa marka waxaa ku jirto fiihi wujuubu liqtidaa'i binnabiyi sal ll ly salam lianna ninkii nebiga iimaankii rumeeyey ku dayday waa badbaada qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maliku can abi zinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwaan can alacraj can abi hurayrata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal dacuunii iga taga maa taraktukum intaan idinka tegaayo yacnii inta aanaan shay waajibnimadiisa idiin sheegin oo aan idinka aamusanahay idinku iga taga ayb wixii aan ka aamusa daaya macnaha dacuunii iga taga maa taraktukum inta aan idinka tegay aan idinka tegaayo marka maadu waa masdariya wey darfiya dacuunii muddata dawaamii an atrukakum inta aan ahay inaan idinka tegaayo ayb muddata tarkii iyaakum muddada aan marka aniga idinka tagsanahay iga taga inamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey su-aaluhum ayaa halaagtay su-aashoodii iyo wakhtilaafuhum khilaafkii ay khilaafeen calaa ambiyaaihim ambiyadooda maxalushaahidka marka waa meeshaan ambiyada oo la khilaafaa waxaa ku jirto inaan lagu dayanin baabkuna wuxuu ahaa aliqtidaau binabiy faidaa nahaytukum haddaan idinka reebo can shayin shay aan idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada waidaa amartukum haddaan idin amro biamrin arrin faatuu minhu ma statactum la imaada intii aad awoodaan kala imaada xadiidkan marka ruwaadda riwaayadan horta abuzinaad ayaa ah riwaayada mutafaqa ah oo bukhaari muslim ay isla soo saareen waa riwaayat abuzinaad waa midaan amaa riwaayada zuhri muslimaa la gooni noqday imaamu nawowina arbaciinka riwaayada muslim ayuu soo bixiyey marka waxa uu yidhi muttafaqun calayhi arbaciinka marka muttafaqun calayhi aslul xadiidka u jeedaa ee lafdigan bukhaariga lafdigan waay lafdiga muttafaqa isagana marka lafdigaani waxbuu ka bedelan yahay aad marka waxay isugu mashquuliyeen aimada maxaa loo loo soo hormariyey nahyiga amarkana loo dambeysiiyey laakiin min tasarufi ruwaad waay waxaas waxa shaygu marka uu hadalkii nebiga uu yahay laysku kallifaa xigmada ku jirta maxay taho loo hormariyey kan loo yeelay laakiin ruwaadda tasarufkooda wixii ah waxba ma sii aha taasuu marka ibnu xajar aad uga hadla meeshan waxaa kaloo laga hadlaa waxaa la yidhi maa nahaytukum canhu ayb faidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu ka dheeraada marka wixii aan idinka reebay ka fogaada kulligiisu lama dhihin intaad awoodaan ka dheeraada ma la dhihin meeshaas waa layska idlaaqay fajtanibuuhu lianna culummadu waxay dhaheen atarku ashalu min alficli tarkiga ayaa wuxuu ka sahlan yahay ficilka oo shay haddii lagu dhaho sameey iyo ka tag yaa fududna ka tagaa fudud lianna samayntu wax dheeraadood la imaanaysa un ogaa waxay rabtaa awood iyo cilmi iyo waxbay u baahane laakiin shaygan iskaga tag iyadaa fudud maadaama ay fududdahay qof kastaa waa awoodi karayaa amarka laakiin maxaa la yidhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum culammada marka waxay yidhaahdeen qofka haddii shayga la amro intuu ka awoodo kala imaanayo maalan salaadii oo kale waxaa nala amray inaan istaag ku tukanno haddii la awoodi waayo fadhiyaa lagu dukanayo biyihii inaan ku weyse qaadanno waa la awoodi waayo bedel tayamumaa la aadaa waa amar ile waxaasoo dhan dayib waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro amarkii qaybaad ka samayn kartaa waxna ma awoodin inta aad samayn karta ma kaa dhacaysa mar waa inaa intaas la timaado oo marka waxay yidhahdeen qaacida fiqhiyay ku cabiraan almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur shayga adiga hadda kuu fudud ma kaa dhacaayo shay kugu culus dartiis ma u dhacaayo shaygan marka haddaad inta aa ka samayn karta samey inta kale waa lagaa dhaafaa yani marka aad gaarto ayaa lagaa dhaafaa inta kale laakiin haddaad tiraa aniga lama imaan karo waxaan intii aan la imaan karayaan daynayaa sax maaha ayb marka almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qaacida fiqhiya waa xadiidkaanay ka keeneen marka culumada ayb waxaa kale aimada xadiidkan ka qaateen amarka iyo nahyiga yaa fiican inaad shaygii lagaa reebay ka tagto iyo wixii lagu amray inaad samayso ayuhumaa afdal a'immada qaar waxay dhaheen waxaa fadli badan wixii lagaa reebay inaad ka tagto iyagoo ka fiirinaya marka fa idaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu kaas waxaa layidhi kulli ha laga tago amarkii laakiin istidaaca iyo waxbaa lagu soo xiray laakiin sida xooga badan amarkaa fadli badan in lala ego lianna amarka waxaa la yidhaha maqsuudun bidaatihi wa nahyigu laakiin maqsuud maaha isaga nahyigu maqsuud maaha laakiin shayga amarku wax inaad la timaado oo meeshii la keeno ayaa lagu amray walidaalika amarka marka aa ka tagto sahwi ahaan iyo hilmaan haddaa uga tagto ma kaa dhacayo waa inaad la timaado laakiin shaygii lagaa reebay haddaa ku dhacdo adoo ilowsan hore unbaad uga sii soconaysaa waxba kaaga hallaabi maayo salaadii matalan in lagu hadlo waa layska reebay haddii hadal kaa dhaco adoo ilowsan salaadaadi waa kuu jirtaa meesha un ka sii wad soonkii inaad wax cunto waa lagaa reebay waa ilowda galaaskan biyaa isku gembisay oo aad cabtay maxaa lagu yidhi sii wad soonkaagii waxba lagaama rabo laakiin marka aad ka tagto shay ma'muur ah salaadiis rukuucdii baad ilowday sujuuddii baad ilowday bismiga sidaas may kaaga tegaysaana maya sujuuddii haddana waa la imaanay waa lagaa rabaa ma kaa dhacayso iyada binaan calaa daalika marka amarkaa ka ma'muuraadkaa ka fiican la imaatinkooda manhiyaadka bitaali marka ninkaan salaada tukanin ee ninka khamrada cabo yaa daran labadooda haddii la yidhaha ninkaan salaada tukaninaa daran leanna ninkaan salaada amar dhan uu ka tegay midkaanina shay laga reebayou koray amarkaana labadooda aad u daran xadiidka marka fawaaid badan baa ku jirta markaad waxyaabahaasay uga hadlan ayb balaayo dhanna marka ambiyada ilaahay oo la khilaafay ka dhalataa su-aasha iyadana waa ka hadlaan a'immada su-aal la reebay iyo midaan la reebin iyaa jiraan ayb alimaamu albagawi waxa uu sheegay waxa uu yidhi kitaabkiisa sharxu sunnaha almasaa'ilu calaa wajhayni su-aalaha imaanayo waa laba dhinac axadihimaa maa kaana calaa wajhi tacliim su-aal ku imaanaysa wax yacni cilmi raadin limaa yuxtaaju ilayhi acbaal la ysbarayaa ama qofka uu baranayaa wax loo baahan yahay waaye min amri diin oo diin ku saabsan fa huwa jaa-izun su-aashaas waa bannaanta adigii diin baa rabtaa inaad barato waa weydiin kartaa waa fasaluu ahla dikri midda alla uu yidhihu haaniihimaa midda labaadna maa kaana calaa wajhi tacanuti waatakallufi waa su-aal madax adayg ku salaysan iyo ku salaysan isdhibid wax adiga aan laguu dirinba ayaad maanta dhan raadinaysaa ama madax adayg waay su-aashaani waa midii reer bani israa'iil markii la yidhi in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ilaahay wuxuu idin amraya inaad sac qashaan hadday iska soo qabtaan sac qalaan waa ugu xasilinay su-aal marka maa hiya maa lownuhaa maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna maanta dhan marka waa lagu adkeeyey ayagana taas lama ogola marka waxyaabahaas ayb xadiidku marka waxuuna faraa waxyaabaha baahida aan u qabno inaan ku mashquulno oo aan uga mashquulno wixii aan baahi markaas loo qabin baabu maa yukrahu min kahrati الsu'aali wa takalufi ma laa yacniihi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yukrahu la nacaayo oo min kahrati su-aali su-aal badnaan ah wa takallufi maa iyo shay isku kallifitaankiisa laa yacniihi qofka aan wax dana ugu fadhinin waxa isaga marka aan yacni waxa isagu aan aan muhimmad aan u lahayn inuu isku kallifaa inuu ka tago waxaan muhiim u ahayn inuu isku kallifaa nicidda la nacay caddaynteediibu u baab yahay marka su-aal badan iyo takalufu maa laa yacniihi karaahadoodu ka hadlaa baabkan wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkiisa uu yidhi laa tas'aluu ha weydiinina can ashyaa'a ashyaa in tubda lakum haddii la idiin soo muujiyo tasu'kum idin dhibayso a'immada marka in badanoo ka mida waa reebeen su-aalaha qofka markaas uunan u baahnayn oo qaarkood fasal dhan hadda imaamu daarimi oo kale musnadkiisa baab dhan buu guntay oo ku soo arooriyey aathaarta saxaabada iyo taabiciinta arrintan ku saabsan halkaana marka bukhaari axaadiis badan buu ku keeni doonaa a'immatu taxqiiqna waxay yidhaahdeen waxa la baarbaarayo qaala bacdu ala'immati waxay yidhahdeen wataxqiiqu fii dalika ana albaxtha cama laa yuujadu fiihi nasun calaa qismayn wax aan hadda nas loo haynin in la baaro laba qaybood axadihimaa an yabxata can dukhuulihi fii dilaalati اnnasi cala ikhtilaafi wujuuhiha fahada maqluubun laa makruub mas'alaa jirto deliil kuma soo aroorin laakiin culummadii adilo soo aroortay uga raadinayaan deliil oo marka yacnii nas soo arooray dalaaladiisa ma soo gelaya mas'aladan taas marka waa madluub waana fiqhigiiba waaya masaladan xukunkeedu ma laga qaadan karaa nas hebel waa wax fiican waay iyada taaniihimaa midda labaad an yudaqiqa nadara fii wujuuhi lfuruuq qofka wuxuu aad maanta dhan u fiirinayaa waxyaabo kala duwanaansho iyo waxaasuu raadinayaa fa yufariqu bayna mutamaathilayn laba isku midow kala geyna bifarqin laysa lahu atharun wuxuuna ku kala geynayaa farqi aan athar lahayn fi sharci aan ku lahayn maca wujuudi wasfi ljamci iyadoo weliba labadan inay isku urursan yihiin wasfigooda uu joogo ow bilcagsi ama laba kala duwanoo madaxa isku gelina ayuu hal meel isugu keenaa bian yajmaca bayna mutafariqayni biwasfin dardiyin maalan fahada aladii damahu salafu kan waaye marka midka salafka ay diidayan ijtimaacu lmutafariqayn iyo waxay diidayaan marka iyo jamcu lmutafariqayn iyo in la kala geeyo labo isku mida ayb kitaabkan marka kitaabu lictisaam wax badan wuxuu soo gelgelaa usuululfiqigu calaaqa badan uu la leeyahay qala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid almuqri qala xadaanaa saciidu qala xadaanii cuqayl can ibni shihaabin can caamir bni sacdi bni abi waqaas can abihi ana nabiya sal l slama qaal ina acdama almuslimiina muslimiinta kan ugu weynin badan jurman xagga dembiga jurman waa ismiga waa dembiga man qof weeyaan sa'ala su'aalay can shayin shay xaggiis shayga oo lam yuxaram aan la xarimin fa xurima la xarimay min ajli mas'alatihi su-aashiisa darteed loo xarimay yacnii su-aalaha markii waxyiga uu soo degaayey waa la joojiyey tirada badan leanna markaan weli sharcigii ma sugnaanin waxbaa soo degaayo ay waxbaa iska soo dabadegaayo marka waxaa dhacaysa marka qofka inuu su-aal baarbaaro oo baarbaaritaan ah inuu intuu weydiiyo markaas ay timaado wax awal laga aamusay ninkan su-aashiisa darteed waxyi intuu soo dego shayga laga xarimo dadka dhibka marka maxaa ninkan dembiga uu ugu imaanaya wuxuu ugu imaanayaa ciriiriyou geliye muslimiinta yani shaygan waa xaaraam haddii la yidhaha xugun horleh in laga dheeraado waxaasaa imaanaya shaygii marka laga aamuso wusciga uu ku jiray ayuu dayiq ka dhigay soo ciriiri geliyey sidaasu ay dembigiisa marka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha ayb sidaasoo marka muslimiinta ugu dembi batay qofkaas qaala xadaanaa isxaaqu qala xadaana cafaan isxaaq waa isxaaq bnu mansuur alkowsaj qala xadaana cafaanu wahuwa bnu muslim asafaar qala xadaana wuhaybu wahuwa wuhayb bnu khaalid albasri qala xadaana muusa bnu cuqbata qala samictu abanadr yuxadiثu can busr bni saciidi can zayd bni haabiti ana nabiya sal l slama ittakhada xujratan qol ayuu samaystay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa min xasiirin derin ka samaysan caw fasallaa rasuulu llahi sal l slam rasuulka waa tukaday fiiha meeshaa dhexdeeda layaaliya habeenuu ku tukaday xata ijtamaca ilayhi naasun ilaa ay dad u soo ururaan uma faqaduu sawtahu codkiisii bay waayeen leylatan habeen fadannuu waxay maleeyeen annahu qad naama inuu hurday fajacala bacduhum qaarkood wuxuu gudagalay yatanaxnaxu inuu tanaxnux samayn inuu dhahay liyakhruja ilayhim si uu ugu soo baxo faqaala waxauu yidhi maa zaala bikum aladii ra'aytu idinkama zuulin wixii aan idinku arkay min saniicikum ay min suncikum waxa aad samaynaysaan ah xataa khashiitu ilaa aan ka cabsaday an yuktaba calaykum in laydinku faraq yacnii idinkama zuulin waxaan aan idinku arkay oo inaad jamaacadii salaadan kusoo tukanaysaan waa idin ogahay aniga waa idin arkaa laakiin waxaan ka cabsaday ilaa aan ka cabsaday buu leeyahay sidaas inaad tihiin maydnan ka zuulin ilaa aan ka cabsaday in laydinku farad yeelo salaatu taraawiix walow kuntu calaykum korkiinna haddaan ahay maa qumtu bihi ma aanan idinma aanan idinku istaageen idinma tukadeen fasalluu ayuha nnaas dadow tukada fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa ina afdala salaati almar'i qofka salaadiisa ta ugu fadliga badan fii beytihi salaada uu ku tukado waa ila salaata almaktuuba midda faradka amaahan marka meeshana de takallufkii waay wa takalufi maa wa takalluf baa ku jira haddii de shaygan iyadoo aan kaanahum ficilkoodaas iyo nebiga inuu usoo baxay waxay ku su'aalanayaan waxaa ka dhalanaya su-aashoodaas in taraawiix la farad yeelo iyadana ciriiri baa imaanaya markaas binaan calaa dalika ayaa marka ay leeyihiin m ayaa nebigu u joojiyey qaala xadaanaa yuusuf bnu muusaa ayb qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can burayd bni abi burdata can abi burdata can abi muusa alashcariyi qaal su'ila rasuulu llahi sal ly slam rasuulkaa la su'aala can ashyaaa arrimo karihahaa ou nacay falamaa aktaruu calayhi markay ku badiyeen korkiisa almas'alata bari ee suaasha markay su-aasha ku badiyeen qaadiba waa carooday wa qaala waxa uu yidhi saluunii weydiiya faqaama rajulu ninbaa kacay faqaala yaa rasuula allah wuxuu yidhi rasuul allow man abii aabbahay waa ayo qaala abuuka xudaafa aabbaha waa xudaafa uma qaama aakharu mid kalaa kacay faqaala yaa rasuula allah man abii qaala abuuka saalimun mawlaa shayba falamaa ra'aa cumaru cumar markuu arkay maa biwajhi rasuuli illahi sal l salam waxaa nebiga wejigiisa ku sugan oo min alqadabi cara ah qaala waxau yidhi inaa natuubu ila allahi caza wajalla allaanu toobad keenayna inaan ku caro gelinay aan alla uga toobad keenayna meeshaande marka su-aashii nebiga waa nacay sooma waa dhibsaday caradan inuu dhibsaday tuseen mudaabaqada baabka marka waa kaas ayb xadiidkana meela kitaab ulcilmi iyo meelahaas waa lagu soo maray qaala bnu cabdilbar su'ila maalikun imaam maalik baa la su-aalay can macna nahyi can kahrati su'aal su-aasha badan iska reebidda layska reebay maxaa laga wadaa faqaala waxa uu yidhi maa adrii ma ogi anahaa can aladii antum fiihi min asu'aali can annawaasil ma ogi buu yidhi inuu reebay wax aad idinku ku sugan tihiin oo aad weydiinaysaan nawaasisha waxaan imaanaya mar waxaas haday imaadaan maxaa la samaynayo ow can mas'alati nnaasi almaala mise waxaanan ogeyn inuu nebigu ka wado su-aasha waa reebay baryada in laga wado su-aasha qaala bnu cabdilbar aldaahiru lwal daahirku marka waa sidii hore waxaa la diiday wax aan weli dhicin in la yidhaha hadday dhacaan say la yeelahay wa ama haani midda labaad falaa macnaa litafriqati bayna kahratihi wa qilatihi baryada haddii laga wado baryada in la badsaday in la yaraysto midna lama ogola iyada waa kaas marka waxyaabaha marka la yidhaah waxaa muraadka xadiidku wuxuu yahay kahratu su'aali can alnawaasili waluqluutaati waltawliidaat su-aalaha la dhaliyo su-aal aan baahi loo qabinoo laakiin la dhalinayo ara-ayta waxaas hadday dhacaan ara-ayta waxaa hadday yimaadeen maxaalsadaas oo kale qala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu qala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy qala xadaanaa cabdulmalik can waraadin kaatibi lmugiira qaala wuxuu yihi kataba mucaawiyatu baa soo qoray ila lmugiira buu usoo qoray uktub ilaya iisoo qor maa samicta min rasuuli illahi sal l slam waxaad ka maqashay fakataba ilayhi waa usoo dhigay marka waa u qoray xaggiisu usoo qoray ina nabiy allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii duburi kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa mukaataba marka mukaatabada curfiga salafkuna wuxuu ahaa axaadiidta laysku soo diro allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu wakataba ilayhi wuxuu usoo qoray annahu nebiga kaana yanhaa wuxuu reebi jiray can qiila waqaala qiila waqaala buu reebi jiray wa kahrati su'aali iyo su'aal badan wa idaacati almaali iyo maal dayacaadiis wa kaana yanhaa wuxuu reebi jiray can cuquuqi alummahaati wa wa'di albanaati wa manci lwahaati waxyaabahaas waana soo marnay xadiidka maxalushaahidka marka waa kahrati su'aal nebigu wuxuu reebi jiray su-aal badan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can haabitin can anas qaala kunnaa cinda cumara ayaan ahayn faqaala nuhiinaa can itakalluf cumar baan agtiisa joognay markaasuu yidhi takallufkii waa nalaga reebay laba riwaayaa timid marka cumar waxaa la weydiiyey wa faakihatan wa abban faakihatan waa garanay wa abban maxaa waaya layidhi markaasuu yidhi nuhiinaa can itakalluf annaga wax aanan aqoonin inaan isku kakallifno on isku dhibna waa nalaga reebay marka saxaabadu takalluf iyo ma lahayn ibnu mascuudna wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow man calima qofkii wax ogaada falyaqul ha dhaho qofkan wax ogeyn soo maaha allahu aclam ha iska dhaho in allaha tacaala qaala linabiyihi alla nebigiisa wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin wamaa ana min almutakallifiin ayb riwaayo kale waxay leedahay cumar isagaa wafaakihatan wa abbantiiba intuu yacni isweydiiyey uu sheegay wuxuu yidhi haadihi alfaakihatu qad carafnaaha fama labu isaga issu'aalaya markaasuu yidhi mah barka joog nuhina can itakalluf sidaas siiqadan marka bukhaari xadiidkan uu ku keenay nuhiinaa can itakalluf bis ayuu xadiidka ka keenay waxay ku tusee marka madhabta bukhaari umirnaa iyo nuhiinaa hadduu saxaabigu yidhaahdo inuu ka wado nebigaa naga reebay nebigaana amray oo marka umirnaa iyo nuhiinaa xukmu rafci bay leedahay kaannahu inuu yidhi rasuulkaa reebay oo kaley la mid tahay waana mas'alo musalax ah oo xadiidka istilaaxiisa ku lagu sheego lanna sanad buu soo kaxeeyey markaasu tanka nuhiina canta ayb qala xadaثna abu اlyaman whuwa alxakm bnu nafic qala akhbarana شhucayb can الزhriyi xaa وxadaثnii maxmud whuwa bnu غaylan qala xadaثna cabdالرazaq qala akhbarana macmr can الزhriyi qala akhbaranii anas bnu maliki radia allahu canhu ana nabiya sal l slama kharaja nabiga waa baxay xiina zaaqat ishamsu qoraxda markay iilatay fasalla duhra buu tukaday falamaa sallama qaama cala lmimbari buu ku istaagay fadakara saacata saacaddii buu sheegay wadakara wuxuu sheegay ana bayna yadayha horteeda umuuran inay tahay arrimo cidaaman waaweyn uma qaala wuxuu yidhi man axaba an yas'ala qofkii jeclaysta inuu wax su'aalo can shayin shay falyas'al canhu ha weydiiyo fawallaahi waan ku dhaartay laa tas'aluunii isu'aali maysaan can shayin shay ilaa akhbartukum bihi waa idinku warramayaa maa dumtu fii maqaami haadaa intaan maqaam meeshaydan taaganahay qaala anasun anas waxa uu yidhi fa aktara annaasu lbukaa'a dadkii ooyintii bay badiyeen wa aktara rasuulu llahi sal ly slam nebigana wuxuu badiyey an yaquula saluunii inuu dhaho isu'aala faqaala anasun anas wuxuu yidhi faqaama ilayhi rajulun nin baa u kacay faqaala ayna madkhalii yaa rasuul allah rasuul allow meesha aan gelayo waa halkeen makaanu gelitaankii waa halkeen qaala waxa uu yidhi annaaru meeshaad gelaysa waa naar faqaama cabdullaahi bnu xudaafa kacay faqaala man abii yaa rasuul allah aabay waayo qaala abuuka xudaafa qaala uma aktara an yaquula saluunii saluunii fabaraka cumaru cumar waa aruntay jilbihiisa ufaa calaa rukbatayhiba u fariistay radinaa billaahi rabban faqaala wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban wbilislaami diinan wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalama rasuulan qaala fasakata rasuulu llahi sal l slam rasuulkii waa aamusa xiina qaala cumaru dalika markuu yidhi uma qaala rasuulu llahi sal l salam wlaa waladii nafsii biyadihi waa ku habboon tahay ayb cadaabkii baa soo dhowaaday laqad curidat calaya aljannatu wannaar waxaa la iisoo bandhigay jannadii iyo naartii anifan goor dhoweyd fii curdi hada alxaaya derbigan yani yani iyadoo ku gudban yani derbigan hortiisa yaa la iisoo dhigay waana usallii anigoo tukanayo falam araka alyowmi fi lkhayri washari ayb qaala xadaana mxamed bn cabdiraxiim wahuwa almulaqbu bisaaciqa qaala akhbaranaa rawxu bnu cubaadata qaala xadaana shucbatu qaala akhbaranii muusa bnu anas qaala samictu anas bna malikin qaal qaala rajulu ya nabiy allahi man abii qaala abuuka fulaan wanaزlat ya ayuha aladiina aamanuu la tasأaluu can ashyaana wasudi qala xadaثna alxasan bnu صbaax qala xadaثna shabaabatu wa huwa shabaabat bnu sawaar irjaa ku jira laakiin iqu ahaa sidiisa qala xadaثna warqاء can cabdالlahi bn cabdالرaحman qala samictu anas bna maliki yquul qala rasuulu الlahi sal ly slam lan yabrax الnaasu dadka ka tegi maayaan yatasaa'aluuna inay wax isweydiinayaan xataa yaquuluu ilaa ay dhahaan haada allaahu kani waa alle khaaliqu kuli shayin shay kastaa ka abuuray waay faman khalaqa allaaha yaa alla abuuray dadku inay marka su-aasha badan inay xun tahay dadku ka zuuli maayaan inaysa su-aalayaan ilaa ay yidhaahdaan alla yaa abuuray ayb xadiidkan marka riwaayaad badan buu leeyahay qofku marka haddii uu dareemo waxaasoo kale wixii uu samayn lahaa mar waxaa la yidhi shaydaanka midkiin wuxuu su-aalayaa wuxuu leeyahay yaa abuuray dhulka alla abuuray cirka yaa abuuray alla abuuray adigaa ku abuuray alle yaa isaga abuuray udhahaya haddii midkiin uu sidaas dareemo falyastacid billaah ilaahay ha magan galo isticaada ha la yimaado walyantahi meeshaasna ha uga joogsano shaydaan xaggiisa unbay ka ahaanaysaa bacd riwaayaat waxay leeyiin allaahu laxadu ha yidhaahd falyaqul allaahu laxadu xadiid kalena wuxuu leeyahay nabiga asxaabta asxaabtaaba weydiiyeen waxay yidhahdeen yaa rasuul allah midkaan mararka qaar wuxuu yacnii qalbigiisa soo gelaya waxyaabaha hadduu ku hadlana oo aada uga cabsanaayo oo ay la weyn tahay midkaan inuu ku hadlo maxay tahay buu yidhi sidaanay u sheegay markaasuu nebigu yidhi daaka sariixu liimaan iimaanka waa iimaan barax tiran waay kaas marka maxaa iimaan ah waswaaska maa iimaan ah waswaaskaas miyaa iimaan ah mase inuunan ku hadli karin oo ay la weyn tahay yaa iimaan ah inuunan ku hadli karin ayaa iimaan ay waswaasku iimaan maaha waswaaska ma laga wado waa iimaana laakiin ninkii shaydaankii qalbigiibuu geliya laakiin qalbigii waa la weyn yahay inuu waxaas ku hadlo maxay tusee taas iimaanay ku tuseen qofkan inuu mu'min yahay iimaan uu leeyahay abu hureyra wuxuu yidhi isaga sadaqa khaliili wadaygay runow sheegay oo wuxuu yidhi ma ka zuulaysa yacni waxaa dhici doonto inaad aragtaan dad waxaa idin su-aala markaasuu ninbaa markaas weydiiyey oo ku keenay gacanta isagoo ayuu yidhi midaa hadda labaa i su-aashay kanna kii saddexaad oo is-su'aala ama midaa i weydiiyey kan kii labaad su-aalahaas marka qala xadaثna mxamed bn cubayd bn maymuun qala xadaثna ciisa bn yunus can اlأcmash can ibrahima can calqmta can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal kuntu maca الnabiy sal ا slam nabigan la jiray fii xartin meel beer ah bilmadinati madiina dhexdeeda wa huwa yatawaka'u isagoo cuskanaya calaa casiibin ul famara binafari min alyahuudi ayuu soo maray dad yahuud faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen saluuhu can iruux ruuxda bal su-aal xaqiiqada ruuxda weydiiya wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa tas'aluuhu hanugu su-aalinina laa yusmicukum maa takrahuun ayb idinma maqashiinaya yani yownan idin maqashiinin maa takrahuuna waxaad nacaysaan faqaamuu ilayhi waa u kaceen faqaaluu waxay dhahdeen ya abalqaasim xadinaa can iruux ruuxdan nooga sheeg xaggeeda faqaama saacatan buu taagnaa nebi waqti yanduru xaal uu sugayo cabaar buu joogay isagoo muxuu sugayaa waxyi buu sugayaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa su-aalaha haddii nebi moxamed sal ly salam markii wax la su-aalo wax waxyi uunan u haysanin waxyiguu sugayo qofkii marka aan aqoon u lahayn marka waa in hore uga socdaa uunan isku kallifin iskuna badinin facaraftu waxaan gartay annahu yuuxaa ilayhi in loo waxyoonayay fata'akhartu canhu waa kadib maray xataa sacida alwaxyu ilaa waxyigii ou koray uma qaala waxau yidhi wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii aayadaasat baabu liqtidaa'i biafcaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga afcaashiisa kudayashadeeda caddaynteediibuu u baab yahay baabka kitaabu lictisaami bilkitaabi wa sunnan ku jiro afcaasha nebiga nebiga marka sunnadiisa qowl ficil yaa ficilaa ku jira afcaasha nebiga in lagu daydo afcaasha nebigu ou sameeyo marka saddex qayboodaa loo qaybin karaa qayb waxay tahay afcaal jibilli ah yani afcaalun jibiliyatun afcaal bani aadamkaba loo abuurayba inuu sameeyo inuu wax cuno inuu jiifto musqusha inuu aado waa afcaal jibilli iska ah bani aadam aan samaynaynin kuwaas ma leh afcaashaas marka jibilliga ah fii aslihaa sunno kuma sugno yani qofka waxaan cunaa nebiga uga dayana inaan cuno asalka cunitaanka may waaba cuneeba mar walba baahiyaaba ku qabanaysa ee afcaasha noocaasoo kalea waxaa nebiga loogaga daydaa waxay tahay sifada asalka cuntada uga dayan mayside sida wax loo cunaa uga dayanay afcaal waxaan ku sheegnay waa jibilli bani aadamku waaba u samaysan yahay inuu sameeyo kuwa noocaasoo kale ah qaabka aad u samayn lahaydaa nebiga laga bartaa laakiin iyaga samayntooda kor iyo hoos waa samaynaaba bani aadam afcaasha qayb labaad waxa ay tahay afcaal nebiga gaar u ah ficilkaa nebigu khaas u yahay waxay khusuusiya ku soo aroorto baab gaaray iyada leedahay waxna hadhow waxay noqonayaan isaga waajib inay ku yihiin annaga sunno wax noo ahaa jira ayb wixii laakiin isaga nebiga laga reebay oo in laga reebay yacni gaar uu ku yahay oo isaga yacni xaaraan ka ah innaga waa noo bannaanaanaya khusuusiyaadkaas adu waxay leedahay iyada axkaamay leedahay ficil nebiga gaar u ah gaar noqoshadaas marka wax annaga xaaraanba naga ah oonaan uga dayan karin wixii isaga loo banneeyey nagama uga dayan kara waxaa ka mida wixii loo banneeyey inuu naagihii inaan lagu ciriirin afar ka badan uu guursana inaga marka ma uga dayanayno taas qayb kale waxa ay tahay waxa uu u sameeyo waa ficilka uunan u samaynin calaa wajhi tacabud ficil nebiga sameeyey waay laakiin cibaad ahaan uma sameeyo tawaaf waa iska sii socday meelaa kaadi ku qabatay waa ku kaadiyey meeluu degay waa iska wax tawaafuq ku dhacay waxa tawaafuqa ku dhaco waa iska mubaax waa la sama waa adigana meeshii nebiga ku kaadiye waa ku qaadin karta meeshii uu degay waa degi kartaa ibnu cumar waa samayn jiri waxaa muhiimka marka waxay tahay wixii nebigu uu u sameeyo calaa wajhi taqarub cibaad ahaanu u sameeyey nebiga waa looga dayanaa kaasasay ficilkaas laakiin xukunkiisu muxuu noqonaya masalada muhimkaa taas waa ficil cibaad ahaanuu nebiga u sameeyey asaga khaas lama aha adiga muxuu kuu noqonaa ficilkaas ma waajibuu kuu noqonaa ma sunnou kuu noqonaa muxuu noqonayaan jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin waxay yidhaahdaan ficilkaas sunnow tusaa marka nebiga ficilkiisa sunnanimaa laga qaata waajib ma tusaayo masaladaasna ogaada masale muhiima waay mararka qaar waxbaa sunnada nebiga wax ku soo aroora laakiin waxa ku soo arooray sunna ficiliya waay qo amar ma jiro nebigu ou amray ficilkiisa laakiin ayaan haynaa ficilkaas marka maxaan u qaadanaynaana waa ku dayanaynaa laakiin maxaan u qaadanaynaa waajib mase sunna sunno sunna loo qaadana hadday marka laba wadaad ay murmaan waxaan waajib maaha iyo waa waajib lagu murmo oo ninka waajibka dhahaayo uu la yimaado ficil nebiga uu la imaado bis ficil mujarad uu la yimid waxaa la leeya war ficilka nebigu wujuub ma tuso sunnanimou tusaa ee ninkan waxaan sunnaa loogu leeyahay waajib ahaan looguma soo ma garani laakiin mararka qaar ficilka nebiga waajib uu keenayo waa jirtaa waa goorma haddii amar qowli ah uu fasirayo maalan xajka markii nebiga uu joogay wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum khuduu waa amar soo maaha acmaasha xajka aniga iga qaata waa amar ficilow marka nebiga sameeyey waa camalkiibuu samaynaa soo maaha wax allaale wixii nebiga xajkiisii uu ku sameeyey culummadu waxay dhaheen waa waajib maxaa yeeley ficilkiisa huduudaas amarkaasuu fasir u yahay haddii marka ficilka nebiga mujarad ounan ahayn ee uu amar fasirayo qowli ah amarkaas xukunkiisa ficilkuna ou la xugun noqona hadduu amarku waajib ahaa ficilku waajibu noqona hadduu amarkaasi amru nadbin ahaa ficilkuna nadbi buu noqona waa mas'ale aada muhiim waa ninkii fahmi waayana wax badan ay ka fasmaysa beri baa waxaan arkay qof dhahayo qofkii janaabo ka mayrto oo aan weyseqaad hormarinin wax ka jira male janaabadiisa maxaa dhacayeen maxaa daliil waaya xadiidkii caaisha iyo maymuuna iyo nebigu waa weyse qaatay aa ku taala ee waa weyse qaatay laakiin ma amreehe nebiga weyseqaadku inuu sunna yahay tusay oo in kuntum junuban fataharuu haddii qofka uu la yimaado niyo baddaas ou dalaq iska yidhaahdo ee uu jirkiisa dhan qooyo bis khalaas ninkaa janaabada waa ka mayrta weysadaani waa sunno waajib maaha leanna ficil nebi bay ku timid amar kuma imaanin waajibku marka xaggee ka keenay waxaas ma fahamsana haddii loo sheegana mararka qaar wuxuu leeyahy waxaas aka waa war waay uu leeyahy waxaas sunnadii nebigaa rabtaa inaa hadal uga hor timaado ku leeyahy annagii sunnadii nebiga saan u fahmaynaa waayahay ma dariiq cusub oo culummadii aynan aynan jidaynin maan annaga u fahmaynaa diinka ilaahay mas'aladan liahamiyatihaa iyadoo usuul fiqiga baabay ku leedahay baabu sunna marka la joogo usuul fiqiga waxuu ka hadlaa baabka kitaabu sunna waxay guntaayaan baabu afcaali rasuul iyadoo saa ay jirta qaarna kitaabbayba ka alifeen u gaar dadka kitaabada ka alifeen waxaa ka mid a abu shaama shaykhu limaam الnawowi kitaab wuxuu qoray layra almuxaqaq fii usuuli اlfiqhi min afcaali rasuul afcaasha bisow ka hadlaa waa madbuucu kitaabkaas ayb marka afcaashii rasuulka haddii culimmadu saa isugu kalifeen waxay kutuseen marka ficilka mujaradka ah sunnanimu faa-iideey ficilka mujaradka ficilku laakiin hadduunan mujarad ahayn oo amar qowli ah oo ka horeeya tafsiir oo u yahayna lahu xukmu hada alamri amarkaa xukunkiisa u leeyahay ibnu xajar laftirkiisa meeshaan xoogaa kusoo qaadqaaday muhiimku intaasu qaar dhahaya waajib waa jiraan laakiin ma xoog badna warkoodaas qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara radia allahu canhuma qaal itakada nabiyu sal l slama khaataman min dahab nebigu wuxuu samaystay faraanti dahab ah faitakada annaasu khawaatiima min dahab dadkiina faraantiyo dahabay samaysteen faqaala nabiyu sal l salam inii itakadtu khaataman min dahabin ayaan samaystay fanabadahu waa tuuray nebiga wa qaala wuxuu yidhi inii lan albasahu abadan weligay labisan maayo fanabada annaasu dadkiina way tuureen khawaatiimahu marka ficilkii nebigay ku daydeen waay ficilka nebiga marka iqtidaa buu leeyahay iyo ku dayasho laakiin hal huwa waajib miya mase waa sunno waa sunno haddii qariina la qariino aanay jirin ama uunan jirin mujarad haddii uu yahay ayb baabu maa yukrahu marka wax badan culammada khilaafkooda iyo waxaanu ku salaysanya ninkii ficilkii waajib u arka waxaa laga yaa inuu waajib yiraa kii kale inuu yiraa may waa sunno baabu maa yukrahu min altacamuqi waltanaasuci waalguluwi fi lcilmi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yukrahu la nacayo oo min altacamuqi ah hoos ugu sii fogaansho wtanaazuci dood waalguluwi xadgudub fi lcilmi cilmiga dhexdiisa lagu soo guuro iyo waalguluwi fi ddiin iyo diinka oo lagu xadgudbo waalbidaci iyo bidcooyinka liqowli اllahi tacaala ya ahla alkitaabi laa tagluu fi diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq guluwi marka maxaa xaqiiqadiisu ay tahay almubaalagatu fi shay watashdiidu calayhi o mujaawasat lxaddi ama guluwigu laba dhinacoo u jeestaa marka arrinkan in la fahmo waa muhim isagana laba dhinacoo u jeesana meel waxay tahay shaygan haddii aad ka badbadiso xadkiisii aad ka siyaadiso waa guluwi haddii aad ka hoos mariso intii sharciga ugu talagalayna waa guluwi iyadana idan marka ifraadka iyo tafriidku labadaba waa guluwi gaboodfal ka badbadin labada guluwi alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi aayaddaaba tusaysaba leanna aayaddaiyay kusoo degtay yaa ahlalkitaabi yaa laga wadaa ahlukitaab yahuud iyo nasaara waay soo maa waxay aayadda ka hadlaysana maxay tahay waa nebiyullaahi ciisa shanigiisa nebiyullaahi ciisa yahuudna tafriid bay ku sameeyeen nasaarana maxay ku sameeyeen ifraad fahamka marka fiir labadiina marka sharcigii quluwi buu ka cabiray mar kasta marka waxaa la rabaa wasatka dhexdhexaadka shaygan haddii aad ka gaabisana quluwi baa ku jirta haddaad xad dhaafisana quluwi baa ku jirta dadka qaarkood waxay u haystaan quluwigu inuu yahay siyaadada bis oo dhinacan tafriidka maba u haystaanba quluwi markaasaad arkaysaa mas'ala mar walba imaanayso oo dad ay xadgudub samaynayaan kuwo kalaa siday u radinayaan qoladaas ayagana gaabinayo tafriid xagga kala aadayo mala rabo qolo adiga uun saaad u naqdinaysid u radinaysid dariiqadooda ay kula xun tahay adigana inaad dariiqadii cagsigeeda inaa aaddan lama rabo dhexdhexaadaa la rabaa soma fahmi qaala xadaana cabdullaahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu qaala xadaana hishaamu qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi ayb can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala اnabiyu sal l slam laa tuwaasiluu ha isku xiriirinina soonka qaaluu inaka tuwaasilu waad xiriirinaysaa adiga qaala inii lastu milakum idinkoo kale maahi inii abiitu waan baryayaa yucimunii rabbii wayasqiinii rabbigay waa iquudinayaa waan i waraabina falam yantahuu can ilwisaali wisaalkii kama aynan reebtoomin qaala waxau yidhi fawaasala bihim nabiyu sal l slam nabiga ayaa isula xiriiriyey yowmayni laba maalin ow leylatayni ama laba habeen uma ra'aw lhilaala bishii bay arkeen faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi low taaqara alhilaalu bishu hadduu soo daahi lahaa lazidtukum waa idinku sii wadi lahaa maxalushaahidka marka waa maxay nebigii waxbuu ka reebay soonkan marka la gaaro qorax dhac iska cuna iska afura iyagii marka waa dhaafiyeen xagga kale maalin maalin kale inay isku xiriiriyeen aniga idinkoo kale ma ahi buu weliba yidhi ma aynan ku kaaftoomin marka quluwigii nebigu waa ka reebay kal munkii lahum mid bajinayoo kale sida low taahara lhilaalu lazidtukum buu yidhi muxuu yidhi cabsigelin kalmunkii mid bajinaayo oo cabsi gelinayo lahum iyaga marka kalmunki kalmunakili kalmunkiri intaba waa soo aroortay meeshaan marka waxay leedahay qiso waxaa jiro qaar baa waxay ku qabsadeen imaamkan alimaam alxaafid ibn cabdilhaadi kitaab wuxuu leeyahay layidha assaarimu lmunki fi raddi cala subki kitaab assaarimu lmunki ibn cabdilhaadi ibnu kaiire isku zaman in aad xaafid oo caalimana waa ah abulxajaaj ilmizi oo xifdi loo qiray ninkan tuxfatul ashraafka iska leh oo loo qiray xifdi baa wuxuu yidhi iyo cilal ayaa wuxuu yidhi maa jaalastuhu lama fariisanin buu yidhi weligay ilaa wastafadtu minhu waa ka faaiideysay waa ka faa'iideystay soddon iyo dhowr jirow ku dhintay marka uu dhallinyara xaafidkaas marka kitaabu alifaleyra asaarimu lmunki qaaraa marka waxay yidhaahdeen almunki wax jiraba maahana ayb oo ismu faaciloo saa ku imaanaya ma jiro leanna nikaayadu waxay ka imaanaya ficil hulaati ah ficilkaas hulaatigana waxay yidhaahdeen ismu faacilkiisii ficil mudaaric xarfa mudaarica laga gooyey miim madmuumaa lala yimid maa qabla alaakhirka la kasriyey maa zaada cala hulaatiha u baahdo ee kan hadda saas ma ahan saa darteed marka wax carabi sax a maahan bay dhaheen waa ku eedeeyeen waa ku nuqsaamiyeen xaggay xaggay la jiidjiideen laakiin waa kana marka saxaabiga ama raawigan carabi waayo markaasu wuxuu leeyay kalmunkii lahu kalmunkii lahu soo kuma keenin kalmunkii lahu carabigu qofku haddii uu meel un wuxuu luqada carabiga imaamu shaafici wuxuu yidhi luqa waasaca qof wada daalacday ma jiro cid koobi kartaa male buu yidhi laba cilmi xadiidka iyo luqada carabiga marka maadaama aadan carab qabaa'ilkeed iyo gabayadeeda iyo hadalkeeda aadan koobi karin qofna qalad ha ku xugminin iska sug waxaa laga yaabaa ninkan aad la ordaysid qaladkan aad la ordaysid qalad inuunanba noqoninoo iyadoo saxa ay jirta ayb walidaalika badanaa makhraj unbuu helaa qofkii yaqaano haddana annaga haddaan soomaalideennahay ma kusii jirna waxaana iska kooban yihiin cujmaanna iska kaan haysato waxaa hadda luqada laga barto waa dhowr kitaab oo macruuf iska ah ma badna marka qofka qalad xugmintu fudayd ah ku jiraan waxaas sax maaha waxaas qalad waaye adii carabiga adimaa soo dhameeyey afar kitaab ama shan kitaaba akhrisatay ma adaa soo dhameeyey carabiga kalmunkii lahum sidii qof bajinayoo kale ayuu sidaa u yiri nabiga sal alla ly slam guluwigan marka xadiis baaba soo arooray iyaakum alguluwa fi ddiin maalintii dhagaxda la tuuranayo tobnaadkii ayuu nebiga ibnu cabaas ku yidhi ii soo aruuri dhagaxyo markaasuu yidhi intuu soo dhagaxyo u soo aruuriyey waa qabtay markaasuu yidhi bimili haada farmuu kan oo kale ku tuurta iyaakum waalguluwa fi ddiin wuxuu idinkaga digayaa diinka oo lagu xadgudbo marka dhagaxa la tuuraayo xadu u baahan yahay wixii kalena xaday u baahan yihin shay kastoo diini ah marka xadkii alla u yeelay haddaad dhaafiso waa uluwi haddaa ka gaabisana waa uluwi bidcadan hadda waa u baabeeyo ibnu xajar marka halkaan haddana bidcadii waa ku laabtay wuxuu yihi ama albidacu fa huwa jamcu bidcatin wa hiya kullu shayin laysa lahu mihaalun taqadama waa shay kasta oo mithaal hormaray aan lahayn fayashmalu luqatan fiir luqa ahaan waxau shamlinayaa marka maa yuxmadu wayudamu luqatan maa yuxmadu wayudamu wayakhtasu fii curfi ahli sharcina bimaa yudamu waa meel labaad waaye marka qor haddana yacni curfiga sharciga bidcada maa yudamu bis curfiga luqada ahna maa yuxmadu wamaa yudamu way noqon kartaa waa dariiqada culummadu ay maraan wain waradat fi lmaxmuudi hadday ku soo aroorto bidco la ammaanayo facalaa macnaaha aluawiyi way facalaa macnaaha allugawiyi waayahay qaala xadaana cumar bnu xafs bni ghiyaas qaala xadaana abi qaala xadaana alacmash qaala xadaanii ibraahim taymiyu qaala xadaanii abi qaala khaطabanaa caliyun radia allaahu canhu calaa mimbarin ayuu nooga qudbayey mimbar korkiisa min aajurin ka samaysan dhoob la dubay dhoob yani la dubay dhiiqa yani la dubay adkaatay laga sameeyey ayb wa calayhi sayfun fiihi saxiifatun wa calayhi korkiisana uu yahay sayfun sayf fiihi saxiifatun warqad ay ku dhex jirta galkeeda mucallaqatun la suray faqaala wuxuu yidhi wallahi maa cindanaa min kitaabin agteenna kitaab ma aha yuqra'u la aqriyo ilaa kitaabullahi maaha iyoma hadi wamaa fii hadihi saxiifati warqadan wax ku qoran fa nasharahaa waa fidiyey faidaa fiiha waxaa dhexdeeda ah asnaanu libili geela da'diisa waidaa fiiha waxaa ku sugan almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ila kada faman axdaa fiiha xadaan madiino dhexdeeda qofkii wax kusoo darisiiyo macsi bidco facalayhi lacnat ullaahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin marka madiino keligeed maa bidcada la diidaa oo ninku hadduu meel kale bidco ku sameeya dhib male miya maya meel kale xataa dhib waa leedahay laakiin madiino macno gaaray leedahay meeshii sunnada kasoo aasaasantay w ninkii meesha oo nebi maxamed ku duugan yahay oo nebiga joogi jiray meeshaas marka ninkii bidco iyo macsi kula dhiiraday de meel kale ma u daahama maxalu shaahidka marka meeshaas laa yaqbal allaahu minhu alla ka aqbali maayo sarfan walaa cadlan farad iyo sunna midna waidaa fiihi dimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum ayaa u socdo faman akfara musliman qofkii qof muslima magantiis baabi'iyo facalayhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin laa yaqbal allahu minhu sarfan walaa cadla waidaa fiiha waxaa ku yaal man waalaa qowman bigayri idni mawaaliihi qofkii qolo mawlo u noqdo mawaalidiisa idinkooda la-aantood facalayhi lacnat ullaahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin laa yaqbal llaahu minhu sarfan walaa cadlan xataa hadday u idmaan ma u bannaan tahay uma bannaano qoladii xoraysay maaha inaanu qolo hiblaayo ay xoraysay abaaldhacba waayo taas ayb xadiidkan qaybihiisa badanaa soo marna meeshaas bidcadaa marka inuu hadda ka rabaa qaala xadaanaa mxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa wakiicun can naafici bni cumar can ibni abi mulaykata qaal kaada alkhayiraani labadii khayrka badnaa waxay ku dhowaadeen an yahlika inay halaagsamaan abu bakrin wa cumaru lama qadima cala nabiy sal l slama wafdu bani tamiim markay usoo galeen ashaara axaduhumaa bilaqrac bni xaabis alkhandaliy midkood wuxuu yidhi aqrac madax uga dhig akhii bani mujaashi wa ashaara alaakharu ka kalena bigayrihi buu ishaaray faqaala abu bakrin licumara abu bakr cumar wuxuu ku yidhi inamaa aradta khilaafii khilaafkayga unbaad rabtaa cumarow faqaala cumaru maa aradtu khilaafaka khilaafkaagani ma rabo fairtafacad aswaatuhumaa codkoodii baa kor noqday cinda anabiy sal l salam fanasalat waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum ilaa qowlihi cadiim laga gaay qaala bnu abi mulaykata qaala bnu zubayr fakaana cumaru bacdu wuxuu ahaa walam yadkur dalika can abiihi intaa aabbihi kama sheegina yacni abaa bakrin ayb ida xadaa nabiya sal l slama bixadiiin hadduu nabiga xadiid u sheegayo ka sheegaayo xadatahu ka akhi siraar nebiga hadduu u warramayo ou hadal ama sheeko ugu warramayo waa u sheegi jiray ka akhi siraari qof qof wax ku siraysanayoo kale yaa taasoo noqoda ka akhi siraari oo kale lam yusmichu ma maqashiinaynin xataa yastafiimahu ilaa uu yihaa maxaa tiri hoos buu warka u dhigaya maxaalushaahidka marka waa mujaadalada iyo doodda meeshaasaa tarjamaday ka mudaabaqayna xadiidkana waxaan kusoo marnay kitaabu tafsiir tafsiiru suurati alxujuraat baa xusuusantii qaala xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmash qaala xadaana muslimu can masruuq qaala qaalat caaishatu radia allahu canha sanaca nabiyu sal l slama shayan tarakhasa fiihi nabigu waxuu sameeyey wax uu ruqsaystay ku ruqsaystay watanazaha canhu qowmun dadna waa iska ilaaliyeen wixii bay ka ashcasheen yani nebigaa ruqso qaatay oo shay markaa uu ku ruqsaystay dadkiina xoogaa waa ka fogaadeen waxaas nebiga sal ly salam uu ruqsada ku qaatay iyagoo marka isdhahaayo nebiga isaga waa loo dembi dhaafay idinka nebigoo kale ma tihin fabalaga dalika nabiya sal l salam arrinkaa nebiguu gaaray faxamid allaha alla u ammaanay uma qaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yatanazahuuna can shayi asnacuhu shay aniga aan samaynayo ka fogaanayo anigii baaba sameeye fa wallaahi maa ku dhaartay innii aclamuhum billaahi aniga waxaan ahay kan ugu aqoonta badan alle xaggiisa yani quwa cilmiyaan haystaa waay wa ashaduhum kan ugu daran baan ahay lahu lilaahi alla khashyatan xagga cabsida quwa camaliyan anaa ka badan alquwa alcilmiya walquwa alcamaliya labadaba anaa ka badan wax aniga aan sameeyey marka maxay uga fogaanayaan ayb xadiidka laftiisa marka uuna soo maray ayb ka akhi siraartaasoo marka aada ah khaaabi waxa uu yidhi ana almacnaa ka siraari akhiida marka waa zaa'iday dhahay wa lafdu akhii silatuhu qaar kalena waxay yihahdeen ka akhi siraar ka saaxib siraar hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam cala nabiyina muxamed